asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda redio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada kismaayo oo siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtay duulaanka ay somalilan ku qaaday magaalada laascaanood iyo baaq rasmi oo ka soo baxay shirka magaalada laascaanood uga socday isimada iyo waxgaradka deegaanadaasi howlgalka admis oo war ka soo saaray heshiiska koonfur galbeed iyo mucaaradka dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo cod ee magaalada garoowe oo halkaasi ka socda duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyn oo la hakiyey akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warkaan idinku haynana waxaa ka mid ah dhulgariir ku dhuftay dalka turkiga iyo siiriya oo sababay dhimasho ugu yaraan konton iyo shan boqol iyo labaatan iyo kow ruux qodobadaas iyo qodobo kaloo aada xiise badan oo ay ka mid yihiin ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan warka duhur ee idaacadda radio kismaayo
waa kuma war waageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan aan ku bilownay dadweynaha ku nool magaalada kismaayo ayaa siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtay xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada laascaanood oo ay isku hayaan ciidamada deegaanka iyo weliba somalilan oo halkaasi doonaysa inay mar kale ay gacanta u gasho warkan waxaa inoo haya waryaheena maxamed ibraahim karaama
waxaa saakay magaalada laascaanood ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeyey dadka deegaanka ah ee magaalada laascaanood iyo sidoo kale maamulka somalilan shacbiga soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibadda waxa ay muujiyeen in ay aada uga xun yihiin dagaalka ka qarxay magaalada laascaanood shacbiga magaalada kismaayo ku noolna waxa ay ka hadleen dagaalkaasi saakay ka qarxay magaalada laascaanood waxa ayna ku baaqeen in qoriga la dhigo raallina aysan ku ahayn dhiigga shacbiga soomaaliyeed oo daadanaya waxay sidoo kale ugu baaqeen labada dhinacba in ay noqdaan kuwa miiska wadahadal ka yimaada sidoo kalena ay u turaan dadka shacbiga ah ee markaa dagaaladaasi ku dhex nool waa kan dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo arrimahaasi ka hadlaya marka hadday saa ku sii socdaan waddanku waxaa wuxuu noqonayaa dagaal sokeeya ilaa wuxuu ka qarxayaa geeska afrika haddaasan laga hortegin dowladdu aysan wax far ay ka dhaqaajin aysan magaranaysa international communitigu laftirkooda iyaguna xasaradda iyo waxaa socda ay dhinac ka raacayaan igad sidoo kale oo la buush garaynayo haddii arrinkaa laga fiirsanin soomaaliya waxay ku laaban doontaa sibil wa dagaal sokeeya
ma hadda maanteed ilaahay bay u sugnaatay waxaan halkan uga dirayaa cambaarayn dhibaatada ka socota laascaanood waan cambaaraynaynaa haddaannu nahay odayaasha dhaqanka maamulka jubbaland waan cambaaraynaynaa waxaan leenahay xilligan maanta la joogo dad soomaaliyeed iyo deegaan soomaaliyeed xabad uma baahno xabad xal ma aha xal ma keento waxay soo aragtay soomaaliya soddon sano oo dhibaato ah raaskacasayr iyo raaskambooni guri aan laga oyinoo soomaaliyihii ma jiro waxaan leenahay war xabadi xal ma aha ha laga daaya dadka shacabka ee birmageydada xabadda ha laga daayo yaan dadka la barakicinin yaan dadka la argagixinin ha laga daaya dhibaatada waxaan leenahay dadka soomaaliyeed raaskacasayr iyo raaskabooni waa mid hadduu maamul goboleed yahay iyo haddii uu federaal yahayba dadku waa mid dowladda federaalka ah waxaan u diraynaa baaq inay si degdega uga jawaabto dhibaatada ka socota laascaanood oo ayna indhaha ka laabanin oo ay si toosa u faragelisaan waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka maamulka somalilan waxaan leenahay xabad xal ma keenayso joojiya xabadda aad wadaan joojiya dadka soomaaliyeed waa isku mid wax goonistaag la yidhaahdo oo maanta soomaaliya ka suurtagelaya ma jiro soomaaliya way isu baahan tahay afarteeda geesood way isu baahan tahay ha laga daaye dadka shacabka ah xabadda ha laga daaye birmagelida xabadda ha laga daaye xabaddaasi xal ma keenayso dhibaato kaley keenaysaa
marka arrintaa waxaan leeyahay ilaahay ha kala badbaadiyo dagaalka soomaali way geli waxayna u gelayaan soomaalinimay u gelayaan nin soomaaliba ma ihi leh inuu maanta isagoo haddana qabiil sheeganaya qabiil kale uu yidhaahdo mataqaanaa qasab baad igu noqon arrintaa arrin la qaadan kara ma aha marka arrintaas waxaan aad ugu soo dhoweynaha horta ilaahay ha kala badbaadiyo laakiin waxaan leenahay gardarrada somalilan ha joojiso nin nin addoonsan karaa ma jiro waxa weeye calankii soomaaliya ay haystaan waa soomaali adiguna soomaali matid meelaad ka timid lama garanhayaba marka arrintaas saasaan ku dhammaynayaa waxa weeye soomaaliya weeyaan soomaali ninkanuna soomaali ma aha isagaa yidhi ma ihi marka qasab baad ani igu noqonna suurtagal ma aha marka arrintu saasaan oo leeyahay ilaahay ha kala badbaadiyaan leelahay wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaynu nahay dad muslimiina nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay almuslimu akhulmuslim muslimku muslimka kale walaalkii wey laa yadlimu ma dulmiyo dulmigu saasuu xaaraam u yahay ilaahayna xadiisulqudsi wuxuu yidhi falaa tadaalamuu haysdulminina waxaan u aragnaa arrinta ay samaynayso somalilan inay dulmi tahay dulmigana nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa munkar munkarka nebigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi munkarka nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran ninkii munkar arka فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان somalilan dulmi bay samaynhaysaa dad muslimahoo deriskoodaho waan ismaamuleynaala bay leeyihiin isma maamuli kartaan arrintaasi arrin loo adkaysan kara ma aha waa dulmi weeye qof kastoo muslimihi waa inuu ka soo horjeesadoo ka hadlaa midda kale xagga soomaaliya mid weeyaan kulbiyo iyo inta u dhaxaysa saylax soomaaliya mid weeyaan dowladda soomaaliyana waa inay caddaysaa mowqifkeeda dadka shacabka ahee keedaha calankeedii lulahaya ee la gumaadaya waa inay ka hadashaa dulmiga waa inay joojiyaan somalilan waxaan leenahay haddaan nahay culimmada soomaaliyeed khaasatan ka jubbaland dulmiga ha joojiso somalilan dulmiga ha joojiso
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada kismaayo oo aragtidooda ka dhibanayay dullaanka somalilan ay ku qaaday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxgaradkii iyo odayaashii dhaqanka ee maalmahan ku shirsanaa magaalada laascanood ayaa halkaasi waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed waxayna sheegeen in aysan maanta laga bilaabo aysan ka mid ahayn goboladaasi maamulka somalilan warkan waxaa inoo soo jeedinaya waryaheena maxamed naasir bashiir
baaq ayaa ka soo baxay shirkii magaalada laascaanood uga socday ismada gobolka s a c iyagoo ku dhawaaqay go'aano culus ismada s a c ayaa ku dhawaaqay in aysan ka tirsanayn somalilan iyo gooni istaaggeeda waxay sheegeen in laga bilaabo maanta ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka soomaaliya dhulkooduna lagu maamuli doono dastuurka soomaaliya baaqa kasoo baxay shirka magaalada laascaanood waxaa lagu sheegay somalilan inay si deg deg ah ciidamadeeda ugala baxdo dhulka s a c isimadu waxay sheegeen in maamulka lagu wareejinayo dowladda federaalka soomaaliya inta laga dhammaystirayo dastuurka soomaaliya
ciidamada admis ayaa war ka soo saaray heshiiska koonfur galbeed iyo weliba mucaaradka ay dhowaan ku gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadani ayaa warbixintaasi inoo haya
howlgalka midooda afrika ee admis ayaa soo dhoweeyey heshiiska doorasho ee magaalada baydhabo ay ku gaareen madaxda koonfur galbeed iyo musharaxiinta mucaaradka maamulkaasi qoraal kasoo baxay howlgalka admis ayaa waxaa lagu yiri admis waxa ay ugu hambaliyeyneysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen oo ay uheliyaan mas-uuliyiin kale oo caanka siyaasadda iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed gabagabada shirkii dib u heshiisiinta siyaasadeed ee baydhabo ay markaasi xalka kaga gaareen ugu dambeyna warmurtiyadeedka laga soo saaray admis ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo ka duuleysa waajibaadkeeda in ay taageeri doonto dowladnimada iyo dadaalada nabadeed ee soomaaliya ay soo dhoweyneyso adeegsiga wadahadal nabadeed oo lagu xalinayo khilaaf kasta oo jira ayna ugu baaqayso dhammaan dhinacyada ay qusayso inay sii xoojiyaan guushaasi taasi oo shakil la-aan ku imaaneysa isu tanaasul walaalnimo iyo nafhurid maalin ka hor ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey shirkii dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed iyadoo labada dhinac ay heshiis ka gaareen arrimaha doorashooyinka maamulkaasi
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena cabdirasaaq sheekh maxamed siraad wadani oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah isdiiwaangelinta arrimaha doorashooyinka ee qof iyo cod ee ka socda deegaanada puntland ayaa ka socda magaalada gaalkacyo iyo weliba magaalada garowe cabdirasaaq cali cabdulle ayaa warbixintan eegaya
xiisada kacsanaan ayaa laga dareemayaa magaalada garoobe kadib markii ciidamo maleeshiyada beeleedyo kasoo horjeeda diiwaangelinta doorasho qof io cod ah oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay gudaha magaalada garoowe xaale saqdii dhexe iyo saaki waa berigii xabado iskugu jireen qoryaha waaweyn ayaa laga maqlay qeybo ka mid ah magaalada garoobe taasoo keentay in magaaladu ay gasho jabi colaadeed iyadoona hadda xaaladda ay u muuqato mid degan islamarkaana ay hor fadhiyaan ciidamadii halkaasi shaqaaqooyinka ku dhex maray si kastaba haatee maalin ka hor ayaa magaalada garoowe gaaray nabadoono iyagoona inta badan xalinaya khilaafaadka ka dhashay doorashada qof iyo codka
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena cabdirasaaq cali cabdulle oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ugaas khaliif ayaa la hakiyey cabdifataax cali maxamed daljir ayaa warkan inoo soo koobaya
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka hirshabeelle muuse salaad wehliye ayaa soo saaray amar lagu hakinayo duulimaadyada diyaaradaha sida maalinlaha uga degi jiray garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne qoraal ka soo baxay xafiiska wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka hirshabeelle ayaa lagu sheegay in hakinta duulimaadyada diyaaradaha garoonka beledweyne ay la xiriirto dib u dayactir lagu sameynayo garoonka oo socon doona oo socon doonta muddo hal toddobaad ah oo ka bilaabanaysa maanta oo isniin ah islamarkaana ku eg isniinta dambe maalin ka hor ayay ahayd markii beledweyne ay soo gaareen wabdi ay hogaaminaysay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda federaalka ee soomaaliya fardowso cismaan cigaal kuwaasi oo beledweyne u yimid qiimeynta dhismaha garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne wasiiradda iyo wafdigii la socday ayaana kormeeray qeybaha uu ka kooban yahay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif waxayna sheegtay in burburka ka muuqda qeybta diyaaraduhu ku hordaan awgiis halis ay ugu jiro garoonka inuu xirmo iyadoona ballan qaaday in maalmo uun kadib wejiga koowaad ee dhismaha garoonka uu bilaaban doono lana hakin doono dhammaan duulimaadyada diyaaradaha garoonka diyaaradaha beledweyne oo ka mid ah garoomada ugu duulimaadyada badan soomaaliya ayaa sanad walba xirmaa marka la gaaro xilli roobaadka maadaama garoonka ay dhex fariistaan biyaha roobka hase yeeshee lama oga waxa uu ka bedeli doono dhismahan ay haatan hormuudka ka tahay dowladda soomaaliya ee lagu dayactirayo garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne
waxaa inoo soo socda akhbaaraadkii dhinaca dibadda oo ay ugu horeyso dhulgariir ku dhuftay dalka turkiga iyo weliba syria hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo cabdirasaaq cali cabdulle aad baad umahadsan tahay toronto duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duureeraadiya kismayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal tababraha kooxda kubadda cagta ee manchester city ee bebe gardiola ayaa arrin la yaab leh ku safeeyey fashilaadii kooxdiisa ah ay inta badan tottenham kaga gaadha xalay guuldaro manchester city ayaa ku fashilantay inay guul kaga soo laabatay kooxda tottenham ay ku booqatay london iyadana inta badan ay guuldaro xanuun badan ay kala kulantay kulankii arsenal ee sabdidi manchester city ayaa weli booska labaad kaga jirta kala sareynta horyaalka premier leaguea iyadana shan dhibcood ka dambeysa kooxda hogaanka u heysa ee horyaalka ee arsenal iyadana inta badan ay muuqda in ay tobaraha kooxda kubadda cagta ay manchester city ee bebe cordiola oo arrintaasi ku eedeeyay in ay inta badan ay ka dambeysay kooxda kubadda cagta ee tottenham aan dib idinku celiyo axmed cabdi maxamed toronti qeybaa warka ka dhiman
aada ayuu mahadsan yahay wariyaheena cabdirasaaq ali cabdulla oo inoo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha imankana akhbaaraadka dhinaca dibadda dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic sideed ayaa ku dhuftay koonfur baray dalka turkiga iyo waqooyiga dalka syriya waxauna sababay dhimashada boqolaal ruux halkaa ay dumeen guryo badan dowladda turkiga ayaa xaqiijisay geerida ugu yaraan laba boqol sideetan iyo afar qof halka xukuumadda syriya dhankeedana ay sheegtay in ay dhinteen ugu yaraan laba boqol soddon iyo toddoba ruux wadarta isugeynta labada dhinac ayaa ka dhigan shan boqol labaatan iyo kow qof inay ku dhinteen dhulgariirka ka dhacay dalalka syriya iyo turkiga dhismo badan ayaa dumay oo u badan guryo deegaan ah jaamacado goobo kale iyo weliba goobo caafimaad waxaa socda dadaal xoogan oo lagu baadi doonayo dadka ay ku dumeen dhismayaasha aadka u dhaadheer iyo weliba guryaha gaadiidka gurmadka deg dega ah iyo kuwa dhagxaanta qaada iyo shaqaalaha dowladaha ayaa ku howlan baadigoobka dadka xogtooda lalaayahay ee looga shakisan yahay inay dhismayaasha burburay ay ku hoos jiraan waxay adeegsanayaan qalab ay ku maqli karaan codadka hoose ee guuxa haddii ay goobahaasi ay ku jiraan dad dalbanaya gargaar in loo sameeyo iyo in dhagxaanta laga dulqaado waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ka tirsan waaxda qaabilsan masiibooyinka dalka turkiga iyo syriya warkii duhuri aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaas warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto intaan ku kulmayna war kala mida waxaa kaga tegaynaa siyaasiya nabadgelyo